بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xiisadda u dhexaysa dowladaha eritreya iyo etoobiya oo gaartay meeshii ugu sarraysay dhaqdhaqaaqyo militari oo la dareemayo t b l f oo laba garab u kala jabtay iyo dagaallo ka dhacay magaalada maqalla ee gobolka tigree ruushka oo sheegay inuusan samayn doonin wax tanaasul ah si xal looga gaaro colaadda kala dhexaysa yukrain haddaba tani ma wiiqi doontaa damaca maraykanka ee uu ku doonayo in dagaalka uu ku soo afmeero dalka afganistan oo laga soo warinayo dhacdooyin cajiib ah iyo dalxiisayaal tirabeel ah oo qaatay diinta islaamka xogayaha guud ee ururka nato oo midowda yurub ugu baaqay hagaajinta cilaaqaadka kala dhexeeya turkiga xilli qaaradda ay qarka u saaran tahay hubantila'aan amni qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii koob iyo tobanaad ee taxanaha saadaatu nisaa'il caalamiin ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoum
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين حافظين ذاكرين قانتين خاشعين
waa hagaag waa maalinimo arbaca ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha barakaysan ee ramadaan sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa xiisadda ka dhex taagan dowladaha etoobiya iyo eritreya ayaa gaartay meeshii ugu sarraysay iyadoo labada dowladood mid kasta uu wado dhaqdhaqaaqyo ciidan xudunta khilaafka u dhexeeya asmara iyo adis ababa ayaa markan ah jabhadda t b l f iyo gobolka tigree halkaas oo laba sano ka hor lagu soo afmeeray mid ka mid ah dagaaladii ugu dhiigdaadashada badnaa ee etoobiya gudaheeda ka dhaca jabhadda t b l f ayaa laba garab u kala jabtay kuwaas oo la kala safan afuurkii abiy axmed waxaana lasoo warinayaa in saacadihii lasoo dhaafay khasaare xogan oo dhimasho ah uu ka dhashay dagaal ka dhacay magaalada maqalla kuwaas oo kala dhex maray garabka uu hogaaminayo debresyon ee mucaaradka ah iyo sidoo kale garabka uu hogaaminayo madaxweynaha ismaamulka tigree kadajawridha maleeshiyadan ayaa in muddo ah ku dagaalamayay gudaha magaalada maqalla waxayna wararkii ugu dambeeyey ay xaqiijinayaan inay gacanta ku dhigeen maleeshiyaadka mucaaradka ah ee uu hogaaminayo debresyon garoonka diyaaradaha istraatiijiga ah ee magaalada maqalla khasaare badan ayaa ka dhacay adigom iyo qaybo ka mid ah maqalla rabshadaha ayaa qayb ka ah qorshe lagu doonayo in koox sharci darro ah oo t b l f ah lagu dhejiyo kursiga tallaabadaas oo si buuxda u burinaysa rabitaanka shacabka tigree iyo heshiiskii briteruya ayuu yidhi kadajowridha madaxweynaha ismaamulka tigree ee abiy axmed halkaasi ugu magacaaban fariin goodin ah ayuu u diray dhinaca ka soo horjeeda ee uu hogaaminayo debresyon iyadoo hub urursi iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan laga dareemayo gudaha magaalada maqalla sidoo kalena madaxweynaha ismaamulka tigree ayaa maalinimadii shalay xilka ka qaaday ilaa saddex jenaraal oo muhiim ah oo tigreega ka tirsan dhanka kale xuduudda u dhexaysa labada dal waxaa aad looga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan dowladaha eritreya iyo etoobiya ayaana mid kasta waxa uu soo daabulayaa kumanaan ka mid a ciidankiisa sidoo kale hub urursigii ugu xoogganaa ayay labada dowladood sameeyeen maalmihii lasoo dhaafay iyadoo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed uu toddobaadkii lasoo dhaafay xarigga uu ka jiray warshad soo saarta rasaasta falanqeeyaasha ayaa sheegaya in saacad weliba la filan karo in xabaddu ay ka dhex qaraxdo labada dhinac dagaal dhex mara asmara iyo adis ababa ayaana marxaladan lagu sheegay inuu keeni karo isbeddel guud oo ka dhaca mandiqadda geeska qaaradda afrika إنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen elyaas cabdulaahi suybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta ugu xiisaha badan ee ay daabacaan joornaalada ugu waaweyn caalamka qodobka ugu horeeya ee aan ku eegi doonno waxa uu noqonayaa ruushka oo sheegay inuusan samayn doonin wax tanaasul ah si xal looga gaaro colaadda ka dhex ololsan iyaga iyo ukrain sida uu baahiyey joornaalka newsweek madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay in wax tanaasul ah aysan samayn doonin taa beddelkeedna uu sii wadi doono dagaalka haddii aanan la fulin dalabaadkiisa oo ay ku jiraan damaanadqaad amni oo qaata muddo dheer waxa uu sidoo kale putin diiday qorshe kasta oo ukrain loogu keeni karo ciidamo nabad ilaalin ah oo ka yimaada qaaradda yurub iyo sidoo kale ballaarinta isbahaysiga nato iyo in laga hadla arrimaha la xiriira dhulka ruushka uu ka qabsaday ukrain haddii middaas ay dhacdana waxa uu putin mar kale ku hanjabayaa in xiisaddu halkeeda ay ka sii socon doonto wargeysku waxa uu sidoo kale sheegayaa in tanaasul la'aanta xukuumadda moscow ay dhaawac xooggan u geysan doonto waanwaanta danaha ku dhisan ee uu wada maraykanka waayahan dambe waxaana suuragal ah in dhinacyadu waa maraykanka iyo ruushka ay halkooda ku laabtaan marka laga hadlayo wadaxaajoodidii ay waayahan dambe dharaandharinaysay xukuumadda cusub ee uu hogaaminayo donald trump aan markan eegna qodobka xiga xubinta dalka afghanistan oo lagu arkay xaalad dunida inteeda badan soo jiidatay waana in dalxiise kasta oo booqda afghanistan uu qaadanayo diinta islaamka laga soo bilaabo bartamihii sannadkii hore ee ruuxa hadda u dambeeyey ee la xusi kara dalxiisana ahaa diinta islaamkana qaatay waa edwarda andres oo soddoniyo toddoba jir ah una dhashay dalka kanada waxa uuna magaciisa u bedelay maxamed akbar mar uu sharaxayay sababta uu diinta islaamka u qaatay ayuuna yidhi caqiidada diineed soo dhoweynta iyo anshaxa islaamka ee afghanistan ayaa qalbigayga soo jiitay waxaana go'aansaday in aan qaato diinta islaamka madaxa waaxda warfaafinta iyo dhaqanka afghanistan maxamed xanafi ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in dalxiise kasta oo go'aansaday inuu qaato diinta islaamka ay soo dhoweeyaan kana saacidaan qaabkii uu ku soo geli lahaa aan markan eegna qodobka xiga xubinta iyo majallada the financial times xogayaha guud ee gaashaanbuurta nato ayaa kula taliyey hogaamiyaha midooda yurub in la hagaajiyo xiriirka ay la leeyihiin xukuumadda turkiga wakhtigan cakiranna ay habboon tahay inay ka tagaan dhammaan wixii xurguf ahaa ee kala dhexaysay sababta ay middan u habboon tahay ayuuna xogayuhu ku sheegay inay ka qayb qaadanayso sare u qaadidda ammaanka yurub maadaama qaaraddu ay la kulmayso cadaadis xooggan iyo qoobgariir xagga amniga ah midowda yurub iyo xukuumadda ankara cilaaqaadkooda ayaa muddooyinkan dambe waxa uu u muuqday mid sii kala dhantaalmaya waana midda mak ruti oo ah xogayaha guud ee nato uu dhowr jeer ugu soo celceliyey hadalkan uu baaqa ugu dirayo hogaamiyaha guud ee midowda yurub mustaqbalka reer galbeedka ayaa sii mugdiyoobaya xilli uu sii saramaray khilaafka kala dhexeeya nidaamka cusub ee maraykanka darbaxooyinka culus ayaana ka soo gaaraya dhanka ammaanka iyo dhaqaalaha noocyadiisa kala duwan aan markan u tallaabna qodobka xiga xubinta kooxaha xuutiyiinta yeman oo si kama dambays ah u shaaciyey in saacadaha soo aadan ay bilaabi doonaan weeraradoodii ka dhanka ahaa maamulka gumaystaha yuhuudda afhayeenka dhinaca militariga kooxaha xuutiyiinta yeman yaxya sariix ayaa sheegay inay bilaabi doonaan weeraradoodii ka dhanka ahaa maraakiibta xiriirka la leh maamulka gumaystaha yuhuudda ee maraya biyaha badda cas sidoo kalena ay soo celinayaan weeraradii gantaallada ahaa ee ay ku weerari jireen gudaha magaalada talaabiib iyo deegaanada kale ee ay xoogga ku haystaan sahaynada sidoo kale yaxya sariic ayaa sheegay in middan ay sii wadi doonaan ilaa xukuumadda benyamin netanyahu ay ogolaanaysa in gudaha khaza dib loo geliyo gurmudka noocyadiisa kala duwan ayna u hoggaansamayaan wadaxaajoodada kala duwan ee lagu doonayo in lagu soo dabaaliyo wejiga labaad ee heshiiska xabad joojinta guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan aan iminkana idinku wareejiya walaalkiin suweyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii kow iyo tobanaad ee taxanaha saadaatu nisaa il caalamiin alaaba taxanahan waxaa halkan inooga soo jeediyaa walaalkeen cabdulfataax abuu muxsin بنت الشريعة للسمو طموحها واغفي لها قول الحبيب سرورا ودعن نوما لا ضياع بعمره يسهرن ليلا يستقين أجورا من نهج أحمد يرتوين بفطرة يحفظن دينا يتقين ثبورا قد ألبست للوالدين بهاءها برا وردا للجميل شكورا
marka laga hadlayo tusaalayaasha kudayashada mudan ee dumarkii wanwanaagsanaa ee xagga alle kacabsiga ah cibaadada dhowrsanaanta yaqiinta tawakulka iyo suhdiga waxaa safka hore uga jirta maryama bintu cimraan alqaadisiya hooyada dhashay nebi ciise calayhi salaam oo ay maanta tusaale wacan ay u tahay dhammaan dumarka daacada laasima miraheedana suga marka la tirinayo dumarka ugu fadliga badan haweenkii caalamka soo maray oo idil waxaa safka hore uga jirta maryama bintu cimraan waa haweenayda keliya ah ee magaceeda lagu sheegay qur'aanka kariimka laguma sheegin qur'aanka magaca haweenay kale aan ka ahayn maryama waxaana magaceeda qur'aanka kariimka ah lagu sheegay tiro afar iyo soddon jeer ah waxaana loogu magacdaray mid ka mid ah suuradaha qur'aanka kariimka ee maryam halka qoyskeeduna loogu magacdaray suuradda aala cimraan nebi maxamed sala allahu calayhi wasallam waxaa ka sugan fii saxiixilbukhaari in uu yidhi ragga kuwa badan baa dhammaystirmay laakiin dumarka ma dhammaystirmin ilaa maryama binti cimraan iyo aasiya bintu masaxim xaaskii fircawn allah subxaanahu wa tacaala wuxuu maryamo si la mid ah wiilkeeda uga dhigay aayad iyo calaamad lagu garto weynaanta iyo waxdaaniyadiisa wuxuuna yidhi jalla fii culaah wajacalnaaha wa banaha aayatan lilcaalamiin maryam waxay ka soo jeedaa qoyska aala cimraan oo qur'aanka kariimka ah lagu sheegay saddex goor iyo saddex goob oo kala duwan taarikhyahanadu waxay sheegeen in aabbaha dhalay maryam oo ahaa imaamkii masjidka al aqsa ee cimraan uu nasab ahaan ku abtirsado nebiyulaahi sulaymaan bin daa'uud calayhim assalaam hooyada dhashay maryama si kinaayo ah ayaa qur'aanka kariimka loogu sheegay magaceedana kutubta taraajumta waxay ku sheegeen xanna bintu faaquud oo iyadana la sheegay inay ku abtirsato nebiyulaahi haaruun calayhi salaam waxayna walaalo ahaayeen xaaskii uu qabay nebi zakariya calayhi salaam hooyada dhashay maryama waxay ahayd haweenay mu'minad ah oo rumaysay raacdayna nebi zakariye saalixad ah oo aad u jecel allaah qalbigeedana uu ka buuxo jaceylka allaah waxayna ahayd mid ka saahiday adduunka oo qalbigeeda aakhiro ku xirtay waxay in badan doonaysay inay allaah ay tusiso in jaceylka ay u hayso dartiisa ay wax u samayso gaar ahaan waxay allaah ugu dhowaanayso diintiisana ay ugu adeegayso waxayna raadisay waxa ugu wanaagsan ee allaah ugu dhowaan karto waxay go'aan ku gaartay in haddii uu allaah ilmo siiyo ay u hibayso allaah si uu ugu adeego waddada uu isagu jecel yahay qur'aanka kariimkana waa uu ka hadlay qisadan sidaba uu sheegayo fadiilatu sheekh abusaciid azaylici suuratu alcimraan ilaahay subxaanahu watacaala qisada maryam oo qaybo muhiim ayuu ilaahay noogu sheekeeyey qaala tacaala id qaalat imra'atu cimraana rabbi inii nadartu laka maa fii baطnii muxararan fataqabal minii inaka anta asamiicu alcaliim falama wadacatha qaalat rabbi inii wadactuha unthaa wallaahu aclamu bima wadacat walaysa dakaru kaalunhaa wa inii samaytuha maryam wa inii uciiduha bika waduriyataha min ashaytaan alrajiim allah subxaanahu watacala halkan waxau noogu sheegayaa maryam binti cimraan hooyadeedi oo magaceedii la dhihi jiray xanna bintu faaquud la dhihi jiray ayaa ilaahay subxaanahu watacaala barisay oo ilaahay subxaanahu watacaala inuu ubad siyo ilaahay weydiisatay ilaahayna docodeeda wuu ajiibay markay ogaatay inay uur yeelatay ayaa nadarkaad gashay waxay tidhi ilaahayow waxaan kugu nadiray waxaas calooshaeday ku jiraan yacnii inaan ka dhigo muxararan ay khaalisan mufaraqan lilcibaadati walikhidmati beyt almaqdis fataqabal minii innaka anta samiicu alcaliim sidaas ayay ku nadartay ilaahay subxaanahu watacala wuxuu noo sheegay markii ay dhashay oo cunuggii u noqday gabar ayaa waxay tidhi rabbi inii wadactuha unthaa wallaahu aclamu bima wadacat ilaahay subxaanahu watacaala wuu og yahay waxay dhashay walaysa dakaru kaalunthaa markaas waxay tidhi wa inii samaytuhaa maryama gabadhan waxaan ku magacaabayaa maryam wa inii uciiduhaa bika waduriyataha min ashaytaan alrajiim waxa weeye markii koowaad caloosheedii intaysan galin ilaahay ay weydiistay ubad ilaahay inuu siiyo markii caloosheeda ay galeenna khayr i wanaag ayay ilaahay ugu barisay markii cunugii uu dhashayna magac fiican way u bixisay haddana ilaahay subxaanahu wataala waa shaydaanka ilaahay inuu ka ilaaliyo gabadhan iyo waxay dhali doontaba ilaahay inuu xifdiyo ilaahay u weydiisay ducada waalidkan ilaahay subxaanahu watacaala wuu aqbalayaa nebi ciise calayhi salaam ilaahayna subxaanahu watacaala docodii oo hooyadiisa hooyadeedii uu ducaysay wa inii uciiduhaa bika waduriyataha min ashaytaani alrajiim ilaahay subxaanahu watacaala uu aqbalay taasna waxaa laga qaadanaya hooyada inay ku dadaasho cunugeedii markii caloosha ku jiran inay u ducayso saas oo kaleeto markuu dhashana inay u ducayso ducadaas oo hooyada markaas cunugeeda u ducaynayso ilaahay subxaanahu watacaala wuu anfacaya ilaahay subxaanahu watacaala maryam hooyadeedii markay ducaysay alla wuxuu yidhi fataqabalahaa rabbuha biqabuulin xasanin wa ambatahaa nabaatan xasanan wa kafalahaa zakariya iyo wa kafalahaa zakariya laba qiraa'o sayidatu maryama waxaa barbaariyey nebi zakariya calayhi salaam oo qabay habaryarteeda waxayna si la mid ah hooyadeeda maryam ay qalbigeeda ugu xirtay allaah adduunyadana ka saahiday waxay ahayd gabar cafiifad ah oo daahirad ah kuna cibaadaysataa sawmacadeeda looga dhisay gudaha masjidka al aqsa ee magaalada barakaysan ee qudus oo maanta ku hoos jirta gumaysiga yahuudda waxay ka shaqayn jirtay khidmadda masjidka iyadoo halkeeda ku cibaadaysanaysa ayuu allaah risqiga uga soo dejin jiray samada waxayna mufasiriintu sheegeen in haddii lagu jiro dayr ay heli jirtay midhaha la goosto xilliga guga haddii xagaa lagu jirana loo keeni jiray midhaha jiilaalka waana mid ka mid ah karaamaadka ugu waaweyn ee lagu sheegay qur'aanka kariimka
karaamaadka ka dhacaya qur-aanku uu sheegaya uu tilmaamayo inay cunno meesha taalle ugu iman jirtay iyadoo aan shaqaysanoo meelna qabanin ilaahay baa wuxuu tilmaamayaa intuu nebigii u soo galay markaa inuu ka yaabay oon cunnadan meesha taalla nebigii baa la yaabay gabadhan yar iyo cibaadadeed iyo waxaan ay haysato dabeetana wuxuu yidhi yaa maryamu annaa laki haada naha maryamay xaggaad ka keentay buu yidhi arrintan raashinkanuun meesha yaalla xagguu kaaga yimaadaa su-aashaa buu weydiiyey waxay ugu jawaabtay qaalat huwa min cindi illaah ina allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaaba ilaahay buu ka yimi bay tidhi ilaahayna cidduu doono isagaa arsaaqa xisaableeyey gabadha tan karaamadii ka dhacday waxay xasuusisay nebiga kani inuu dib alle u baryo nebiyullaahi zakariya waxba ma dhali jirin waanu gaboobay haweentuu qabayna waxba may dhalayne way gabowday dabeetana nebiyullaahi zakariya isagoo nebiyaba gabadhan yar cibaadadeed iyo karaamaadkan ka dhacaya markuu arkay ayaa waxay ku bixisay inuu dib alla u xasuusto isna alla baryo inay suurtagal tahay isagoo da'daa gaadho islaantiisuna da'daa joogto in ilaahay ilma siin karo hadduu ilaahay baryo subxaana wa tacaala ilaahay baa qur-aanka markaa wuxuu ku leeyahy hunaalik dacaa zakariya rabba halkaas baa ilaahay yidhi markuu arkay zakariye gabadhaan shaqo teginoo halkan iska fadhidaaba inay wax cunayso halkaa markuu arkay buu ilaahay baryey buu alla leeyahy subxaana wa tacaala qaala rabbi hablii min ladunka duriyatan tayiba innaka samiicu ducaa ilaahayna wuu ka aqbalo isna nebi yaxyaa la siiyey markii uu allaah maryama caloosheeda ku abuuray nebi ciise calayhi salaam iyadoo uusan nin taaban ayay la kulantay mid ka mid ah imtixaanaadka ugu adag ee ay gabari waajihi karto maadaama ay ahayd gabar lagu yaqiinay dhowrsanaanta iyo cibaadada kana soo jeeday qoys wanaagsan tolkeeda qaadanwaab bay ku noqotay arrinta uurkeeda hase ahaatee allah ayaa siiyey difaac adag oo uga dhigay wiilkeeda nebi ciise calayhi salaam waladkii markaa uu mushay si ay uurka ugu sidun bay adhaxdana hadda ugu soo qaadato fa atad bihi qowmaha taxmilu tolkeed bay ula timid markiiba waxay bilaabeen inay caayaan yaa maryamu laqad ji'ti shay-an fariya kala gooyaad la timid bay dhahen balaayayna kala goynaysa adiga iyo dadkiinni kala jaraya way xukumeen haaruun walaashiyey aabbahaa muu ahayn qof xun hooyadaana ma ahayn dumarkan jidhkooda iibsada baqi baqaayaga laydha labadii waalid ee ku dhalay wanaag baa lagu yaqaanay dabcan warkeedu wuxuu ahaa inay aamusto kuwan ka aamusto talay tilmaanbay hore u qabtay fartay ugu fiiqday markaa macnaheedu waxa weeyaan jawaabta waxaa bixinaya ilmaha yar iyaguna waxay idhaahdeen ma ilmo mahdiga ku jiraanu la hadalnaa kayfa nukalimu man kaana fi lmahdi sabiyan mahdiga dharabtaa la odhan jiray berigii hore oo huwa siduu u hadli bay idhaha waa mujo yar hadduu dhashaybe eh isagii baaba markaa xil qaaday oo dee ilaahay baa istaaray subxaana wa tacaala addoonkii ilaahay baan ahay kitaab buu isiiyey nebi buu iga dhigay intaasoo sidaan soo sheegnay maryama hooyadeeda waxay ahayd haweenay cibaado badan allahna ku xidhan wuxuuna allaha ku abaalmariyey gabadheedan maryama ee owliyada saalixadda ah gabadheeduna maadaama ay ahayd gabar sida hooyadeeda oo kale oo aan tubta wanaagsan ka weecan waxa uu allaha ku abaalmariyey wiilkeeda oo nebi iyo rasuulba ahaa kana mid ahaa ululcasimiga oo ah shan nebi kuwaasoo uu allaha ka doortay ambiyada oo iyagana laga soo dhex doortay dadyowga intiisi kale arrintan waxay tusaale u tahay in qofka wanaagga sameeya uusan marne allaha dayici doonin wanaaggiisa oo uu ku abaalmarin doono sidaba uu sheegayo fadiilatu sheekh abusaciid azaylici xafidahullah maryam binti cimraan waxay ka mid tahay gabdhaha oo rasuulku u sheegay inay kaamilaadka ay tahay oo rasuulka maryam iyo aasiya inay kaamilaad ay tahay way ka sugnaatay oo xadiidkii bukhaari muslim nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kamula min alrijaali kathiir walam yakmul min annisaa ilaa aasiyatu imra'atu fircawn wa maryam bintu cimraan waxaaweye dumarka waxaa dhammaystirmay aasiya iyo maryam xadiid kaleeto khadiija ku darana waa jira laakiin saxiix sidaasa ku sugan maryam bintu cimraan markan waxaa laga qaadana qisada laga faa'iidaysanaya oo ducada waalidka waxtarka ay leedahay waa laga faa'iidaysanaya sidaas oo kaleeto haddii waalidka qof wanaagsan uu yahay weladkiis hadhowna aad buu u intifaacaya saas oo kaleeto qofka haddii istiqaamadiis ay toosan tahay oo ilaahay uu ka baqo oo aad u dadaalo ilaahay subxaanahu dadka muxsiniinta camalkoodii ma dayacayo maryam iyadoo gabar yar ay tahay ayaa ilaahay wuxuu ku ammaanay wasadaqat bikalimaati rabbiya wa kutubi wa kaanat min alqaanitiin taas oo markaas karaamaadkeeda ilaahay uu soo muujiyey in meesha ay joogtay markasta ilaahay subxaanahu arsaaq ugu keenayay oo taas ay keentay nebilahi zakariya ilaahay inuu baryo oo ilaahay ubad inuu siiyo marka taa waxaa laga qaadanaya marka koowaad waalidka ubad wanaagsan inuu weydiisto ubad ilaahay markuu siiyo calooshiisa ay galaanna ilaahay inuu u baryo shaydaankan ilaahay uga ka nabadgeliyo kadibna isaga iyo ubadkiisaba toosanaanta ay ku dadaalaan salaaxa wanaagga waalidka ubadkiis marka dambe hadhow ay ku intifaacayaan بوركت بدرا بالسماء ضياؤه بوركت شمسا بالشروق بكورا هذه التهاني بالشريعة تزدهي طبتن ذكرا غيبة وحضورا ووصية بالحب نبعثها لكم انشرن علما احفظن ثغورا يرعاكم الرحمن جواد العطاء يمحو الخطايا للذنوب غفورا guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka calamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور